ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo naga mid ah meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho waxaan taariikhda ku geli doonnaa sida aan u ilaalinno qarannimada madax bannaanida sida aan u ilaalinno hantida qaranka ugana fogaanno musuq maasuqa sida aan u ilaalinno midnimada sida aan u ilaalinno xuduudaha badda hawada iyo dhulka soomaaliyeed aan xajinno calankaas walaalaheennii naga horreeyey ay naf iyo maal ku soo bixiyeen dhiig u soo hureen si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu sii gudbinno kuwa naga dambeeya innagoo xor ah kuna nool nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno si aan ugu gudbinno carruurteenna hambalyo hambalyo hambalyo